bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfaylaha ka dhawaada warka hamingnimo ee warsan qodobada shalgadiisan warkaana ka dheegi doontaan unayna siinkahaynaya wayba ku mid ee maamulka koonfur galbeed ma indiidi intuusu waalbada madawiine ku xigeen afar qof oo laka afduwada duleedka magaalada wajeer dowladda soomaaliya iyo walgaradka galmudug oo hadhawaaya hediis lagu deeri dagaalo ku dhihi bariga mudug wasiir bayle oo sheegay xildhiga lagu cafiyow deenta soomaaliya ciidamada dhiyub boolis oo diliya dhaawacan jeeshadii dad shacab ah cabdixakiin dhoobo daareed iyo weliba uuse sheegay intii puntland galanta ingalli shaleedis taliye madalle xisbiyada oo ku bahi wadahadaladii madawiine farmaajo may geegelin ku hadalay shirka golo wasiirada ee jubbaland baaraadka banaanka warkaan hamiinnimo ka dheegi doontaan unina siinkahaynaiyo wayba ku mid ee koongareeska dalka maraykanka iyo weliba yoon codayeena inta madawiine trump xilka lagu qaada
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mignimo khamiis aw jimaanaha galahayta taariikhdii ka eedanta tumiyo sagaalka bilo desembar labada kun tumiyo sagaalka hanasaytina mi bahayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba u sugiyo fidsan ka bilaawnoy dad sanadya lakurooga marki la dooraday madawiinaga koonfur galbeed oo iyo doorashadiis dhiidi tumiyo sagaalka bili desembar labada kun tumiyo siyeedkii koonfur galbeed iyo maybwa maamulka sheeladii soomaaliya in la hayna madawiine ku-xigeenka tan iyo markii la as-aasay sanadkii labada kun tumiyo afartii haabahaato dastuurka ku-meelgaarka yala ka ansixiyey maamul goboleedka inta uusa weeldhada madawiine ku-xigeen ling magacaaw iyadoo sasaasay eta lafta garan iyo madawiinagii ku horeeyey yo in magacaawna madawiine ku-xigeen arrintun yalla ku yaaba inta dad badan yo isweydiiyaan sababtaiyo ka dhiidi qodobka afarti iyo shanaad firqadii saddexaad ee dastuurka ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed iyo weliba usa dhikay inta madawiine ku-xigeenka usa magacaabo madawiinaga usa oo la taladaw odayaalka dhaqanka haabahaatoo arrintun weli madhiina tan iyo markii la dhisi maamulka koonfur galbeed sababta linsuu bii waayey madawiine ku-xigeen koonfur galbeed yo abuukaate sakariye oo ay sharciyaqaan walbadan ku og sharuucdo sheegay intiyo dhiniyo badan taabadahayta haabahaato mas-uuliyadda madawiinagaiyo ku mid eto magacaawista madawiine ku-xigeen madawiinagi iyo mayba waajib ku saarna dastuurka hoob use magacaaw waayo mayba ha ku hor jeesaday dastuurka maadaama mas-uuliyadda madawiinagaiyo eto ilaalinta dastuurka yo eri abuukaata sakariye mayba intaasay ka daray inta hooba madawiinaga jabiye dastuurka iyo eta inta xildhibaanada koonfur galbeed iyo la xisaabtamaan sharciga oo laka tilaabsada iyo sheeno koorta inta madawiinaga xilka qaadis laku suubii madawiinaga koonfur galbeed iyo weliba kaloo laku yaabay inta usa diidaha isqabqabsi siyaasadeed oo kula dhalada maamulka maadaama deegaanshiye use ayo deegaan degan dhammaan beelo samiqaybsiga awoodeed ee for bonty five iyo sheeno korta aqabado culus yo eri haabahaato qaar ku mida dadka deriska ee arrimo maamulka koonfur galbeed iyo weliba yo qabaana sababo ling magacaaba waysanye madawiine ku-xigeenka iyo eta arrimo siyaasadeed ana mayba iila eta inta linjeedna inta madawiine ku-xigeen koonfur galbeed ling magacaaba yadoon ling hubiina qaabdhismeedka dowlad goboleedka waana yo insaldhigna iyo cabsi badan oo use maamulka ku qaba inta hoob use magacaaba madawiine ku-xigeen use ku obsadaa inta walbadan usu helo maadaama maamulka kalsooni badan inku qabna bulshada yo eri fawsi cabdinuur oo ay shaksi in dhuunduleela arrimo koonfur galbeed haabahaato arrintunya inka ekayna shileediya dowladda madawiine cabdilcasiis maxamed lafta garan oo madawiinaga haabahaato madawiinagii usuu ku horeeyey ee koonfur galbeed use hogaamiye shariif xasan saasoo kale in la hayna madawiine ku-xigeen haddana mayba muuqda inta marnaba ahmiyad linsiyahayna magacaabista madawiine ku-xigeenka maadaama xilka maamulkaasi la aas-aasay hadda lakurooga libsana maybana fawsi usu sheegay inta mas-uuliyiinta xildhibaanadiiyo intiyo madawiinaga kale xisaabtamahu sababta usan magacaabo waysanya ku-xigeenshi inka yaraan afar qof yalla ka afduuwaday duleedka magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari dalka kenya guddoomiye ku-xigeenka bariga wajeer cumar iyo weliba wargeyska daily nation us in sheegay inta afarta qof la afduubadiyo haayeen shaqaalo dhisma weliba cumar xuseen inta shaqaalo dhisma yo wadeen baabuur reed ku banaan islamarkaana dhismo ku wadeen jidka iska hiraw riba iyo konton oo hooseeda magaalada wajeer cumar iyo sheegay inta darawalkii baabuurka usa kubasadi dadkii afduubka injaysadii kureed markii usa isku weelinan teleefoonka hadala kureedna meelo kuroori mas-uuliyiinta in hadali maamulka wajeer ma sheegna inta dadka la afduubadi yo ajnabi ka jareen ama keenyan shileediyo yo iyin dhaqdhaqaaqyaalka al-shabaab iyo yoona sheegay intiyo ka faaladeen shaqaale kenyan iyo lama baawur oo mid us eye cagaf haanaso yo hala eedan gudo soomaaliya taliyaha ciidanka lugta soomaaliya iyo taliyaha ciidanka qaybta labaata iyo koowaad oo gobro ku haya heliis laka dhammayayo colaado ku teegan deegaanada afbar waaqa iyo toofiiq oo ku dhihi bariga mudug odayaalka lamada dhini iyo ka heliyey shan qodob silindhamaayo colaataha hakanagnagati lamadun beelood qodobada laka heliyey iyo ku mid haay inta la dhisay ciidamo isku dhaf ah inta la magacaabo guddi odayaal oo ku kooban tuman xubnood inta si nabad iyo in wada dhaqan xoolo dadka reer guuraaga ah inta qofkii qof dila laku xukumo xukun dil ah inti reerkii reer kala weerara dowladda soomaaliya iyo la wareega doonta saasoo kale saraakiila ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee rooga deegaanadaas iyo kormari dhammaan meelogii lukushal qaaday ciidanka beelo dagaalami heliiskun iyo kooyi dadaaliyo suubiyan ciidamada qalabkooda iyo xalka odayaalka deegaanka oo udub dhaxaad inga inti nabad laka deera sidii goobta use ku sheegay taliyaha ciidanka lugta soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa markii hore weliba use hadhawaaya warbixin yo ha saaren kristana agaasimaha maamulka i m f kaasoo ka saabsanaya meelmaryowka qorsho maaliyadda ee soomaaliya wasiirka oo shir jaraad warbaahinta inkuqabadi muqdisho iyo sheegay inti hay-adda i m f iyo soomaaliya eedanka shaqayti qorsho reedindhisowka maaliyadda soomaaliya soomaaliya iyo haytijidkii deentaliinku cafiyi lahaay saasoo kale wasiir bayley iyo weliba hadalshee intaasay ka daray intiyoo dareeran qorshe laka dardargeliya inta soomaaliya linku cafiya deenta taasoo hirgalahayta marki la deera bilo lamaad ee sanadkun ha dareera ee lamada kun iyo labaatanka si kastaba shalay iyo haytay markii golo wakiilada dalka maraykanka markii inka horeytay oo ansixiyeen miisaaniyad iyo ka jarta cafinta deenta la kaleeya dalka soomaaliya cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed guddoomiyaha baarlamaanka puntland yase kulan inku hadali xilkuqaadowka lakusuubi usoo eedan injeedii madaxda puntland iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi waraysuusa c t v-ga unifeser iyo weliba usa sheegay intala xilligun galantay ingali shaleedistaliyo saasoo kale xildhibaanada baarlamaanka puntland iyo maslaxadda ummadiya ku dooradeen lacag iyo laaluushada usa hadalka indhiki use oo la hadalaay warbaahinta iyo saasoo kale weliba use sheegay intii puntland iyo ku dareeran jidkii burburka hoobwal dhinkoqobana arrintaasa iyo dadka use matalow ku talada doona mustaqbal show war use ku hadalaya arrimo doorashooyinka ka salaysan dimuqraadiyadda puntland iyo weliba use sheegay inti saddex beelood shileediya iyo iska koobtii hogaaminta maamulka puntland tumiyo toddobadii bili nofembar ee sanadkun iyo xildhibaanada golo wakiilada puntland weliba xilka guddoomiyenimoyo ku qaadana cabdixakiin dhoobo daareed iyadoo ka eeday intay isu ka xadgudubay dastuurka puntland ciidamada liyu boolis ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo weliba dil iyo dhaawac injaysadana dad shacab u roogeen deegaano ku tirsan dhinaga xadka ee etoobiya labadaagaas somalilan ciidamada iyo weerari goobyo roogeen dad shacab ee oo deegaanka allaa i baday ee gobolka gabiile ee somalilan waliba iyo ka dilayna saddenan meelo lama kalaniyo ka dhaawaceen wararka laku helahayo deegaanka allaa i baday iyo waliba iyo sheegaha inta arrintunyo ku dhalatay muran dhammari ciidamada iyo dad rayde taasoo sheentay inta ciidamada liyu booliis iyo dad shacab ee rasaas ka furan qofka rasaasta ka dhimaday iyo meedshe waliba dhinqaaday magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya meelo lamanan kale ee dhaawacanta la jeeyay isbitaalka deegaanka allaa i baday ee gobolka gabiile ee somalilan goobta iyo ciidamada liyu booliiska dadka shacabka iyo karasaaseenya weliba laha ka waramahaye intiyo seeda doona mas-uuliyiin ku tirsan somalilan si xubno ku tirsan dowlad deegaanka iyo kula hadalaan dhacdadaasay hore iyo maybaa ciidamada liyu boolis ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya weliba iyo tacadiyad kala duwan oo dilal kujaysadeena xadka soomaaliya iyo labadaagaas etoobiya ee dhiniga gobolka galgadug taasoo sheegtay inti dadka shacabka ah iyo la dagaalaman madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam yashir usa guddoomiyaha golonka golo wasiirada inka horeyntii weliba madaxweynaha golo inku warbiyey safar shaqo usa dhabaantunkaseedi dalka kenya taasoo la xiriirta iskaashiga dhiniga ammaanka iyo kulamo usa meelasay kulaweeldhadii safaarado iyo daneeyayaalka arrimo soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka lamaadyo ku warbiyey sadalinka gurmadi dadka usa saameeyey fatahaado webiga jubba iyadoo weli dadka qaar kaalmo dheeraad iyo unbaahanyin dhinaga kale wasaaradda maaliyad iyo habandhigta warbixin la xiriirta shaqooyinka indambeeye ooyo qabati gaar ahaan shirarkii linku hadalaya dancafyowka soomaaliya iyo shiryo-weel dhada doonaan dhawaantun wasaaradda maaliyadda dalka oo dhawaan lakuqobada magaalada kismaayo ee caasimadda ku-meergaarka ee jubbaland madalle xisbiyada qaran ee soomaaliya ee sheegay intuusu burburi heliisiyoo kala jara madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana iyo wada hadallo kale in lagala doono madaxweynaha heliiskun yo dhinacyada iyo deeran labaatankii nofembar kureed kulun villa soomaaliya ka dhex maray madaxweyne farmaajo iyo lamadii madaxweyne ee hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheikh oo ka wakiil ee madalle qoraal ha kubahi madalle xisbiyada qaran oo ka taariikhaysan tumiyo siyeedkii disembar iyo ka eedaya inta madaxweynaha daacad inku hayna wada hadallada islamarkaana heliiskii hore usa jibiy walyaabogii madallo ka eedaya in madaxweynaga iyo miba ku mid haaye inta usu wada inta shacabka usa indiida xaquuqda aas-aasiga ee hadalka iyo dhaqdhaqaaqyada madaxtooyada soomaaliya weli maku hadalna jawaabna makubiina eedamoogun hanjeedii madaxweynaga meel warkaasay ka dhugunsudahay tan idaacadda warsan stuudiya magaalada baydhabo haddana dhiniga ayo akhbaaraadka banaanka minka hoose ee koongareeska maraykanka iyo weliba yo in codayana inta xilka lagu qaada madaxweynaga maraykanka donald j trump madaxweyne trump yo laka eedeeyey lama qodob oshal ah inta usa ku tagarfal awoodeed in isticmaali awoodda madaxweynenimo iyo inta usa hor surmi codsiyadii koongareeska haaye inta usa ha gudbiyi warqadoogii usa golo ku codsadi codbixinta qodobka koowaad yo mayba haytay natiijadii laba boqol iyo soddon mudane oo yo ogolaatay inta madaxweynaga xilka lagu qaada meelo boqol iyo sagaalo mudana iyo diidan qodobka lamaad yo usiina sidun haay mayban codaytay laba boqol labaatan iyo sagaal mudane yo ogolaatay inta xilka lagu qaada boqol iyo sagaalo iyo siyeed mudana iyoona diidan guud ahaan warkii hamingnimisan kula dareertan idaacadda warsan akhayaaray surunkuwaninka eegiga warkiya mayba intaasin ku jeedaya anoo qaalid cabdi ah dhinaga sanaado mahad ha ku deerto injineer bilaal hilaal warkun war ka xiganta hawada radinka kulamaana akhyaaray mibasin ku tabay ammaano allah